waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
galab wanaagsan dhammaantiinba waa galab talaadaha bisha mayna ay tahay lix sannadka labada kun iyo labaatan shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca wararka maantana waxaa ugu waaweyn antony albanisi oo bilaabay muddo xileedkiisii labaad isagoo helay maandayd aad u adag kadib doorashadii guusha weyn uu ka gaaray xisbiga laybarku israa'iilna waxa ay ansixisay qorshe ay gebi ahaanbaa kula wareegaysa khaza antony albanisi ayaa bilaabay muddo xileedkiisii labaad isagoo ah prime minister haddana helay aqlabiyad aad u ballaaran kadib guushii weyneyd ee laybarku uu ka gaaray doorashadii isagoo ilaa iyo hadda laybarku siddeetan iyo lix cod ugu yaraan ka helay baarlamaanka cadadda guusha ayaa aad uga sarraysay wixii xisbiga laybarku xataa uu filayey taasoo dhalisay baaqyo lagu doonayo in ajendayaal waaweyn oo isbeddela ay dowladdu samayso maadaama maandaydkeeda uu yahay mid aad u weyn xisbiga liberaalka ayaa dhankiisa sii wadaa inuu eego ciddii noqon lahayd hogaamiyaha xisbigaasi maamula iyadoo xisbigu uu wajahayo shaqo adag oo ah inuu dib isu soo dhiso kadib guuldaradii ballaarnayd ee laybarku ugu geystay doorashadii khasnajiga mucaaradka anges taylor ayaa u muuqda inuu yahay dadka ugu cadcad ee u tartamaya hogaanka xisbiga isagoo taageere ka helaya muxaafidiinta xisbiga gudihiisa waxaa kale oo sidoo kale dadka cadcad ku jira afhayeenada dhanka maaliyadda u qaabilsan mucaaradka jane hume guddiga doorashada dalkan austareeliya ayaa bilaabay wareegii labaad ee codtirinta maanta oo talaada iyadoo lix iyo toban kuraasa aan weli lagu kala bixin ama lagu kala guulaysan xildhibaanad zowi daniel oo ah xildhibaanad madaxa bannaan ayaa tartan adag waxa ay kula jirtaa tim wilson oo ah musharax ka tirsan xisbiga liberaalka iyagoo ku tartamaya kursiga gobolka victoria ee golstein la yidhaahdo laakiin waxaa la filayaa in codad badan ay lumiso kadib markii la bilaabo codadka dadku ay dhanka boostada ku soo direen taliyaha cusub ee qaban doona xilka taliyaha booliska victoria ayaa sheegay in sida uu u jecel yahay xirfadiisa boolisnimada ay tahay sababta uu u ogolaaday inuu dalkan australia u soo gaaro uuna jagadan ama xilkan u qabto mike bush oo reer new zealandera ayaa noqon doona taliyaha ciidanka booliska ee gobolka victoria marka la gaaro labaatan iyo toddobada bisha juun muddo xileed shan sana ayuu xilkaasi hayn doonaa maer bush ayaa horey waxa uu u ahaa taliyaha ciidanka booliska ee dalka new zealand intii u dhexaysay labadii kun iyo afar iyo tobankii iyo labadii kun iyo labaatankii guddiga amniga ee israa'iil ayaa ansixiyey qorshe ay kusii dardargelinayaan ololaha militari ee israa'iil ay ka wado khaza taasoo ay ku jirto in gebi ahaanba israa'iil ay la wareegto dhulkaasi ciidankeeduna uu abid halkaasi joogo qorshahan ayaa waxaa kaloo ka mida in la barakiciyo boqolaal kun oo falastiiniyiina oo loo raro dhanka koonfurta khaza qorshahaasna si tartiib tartiiba loo fuliyo saadaasha hawada magaalada melbourne berita waa roobab iyo labaatan digrii sidnina inta badan waa cadceed iyo labaatan iyo toddoba digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay eber dhibic lixdan iyo shan senti oo doolarka maraykanka ah
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali